tan kusoo dhowaada warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo baydhabo ka furay shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed ciidanka booliska saldhigga degmada yaakshid oo toogtay mid ka mid ah burca dadka dhici jiray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay guulo ka gaaray dagaalka al-shabaab madaxweyne siciid deni oo maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta puntland iyo wasaaradda amniga galmudug oo awaamiir soo saartay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado toddobiyo tobanka janaayo sannada labada kun saddexiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baydhabo ka furay shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed soomaaliya shirkaas ayaa waxaa ku sugan guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ka mid ah mucaaradka cabdicasiis laftagareen ayaa sidoo kale ku sugnaa shirka furitaankiisa madaxweyne xasan ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ay wakhti ku bixinayso miradhalka shirka dib u heshiisiinta baydhabo
lagama aqbalaayo in ay ku dhex milmaan siyaasadda oo ay dadka dhibaateeyaan ma dhacayso ilaa iyo maanta nin ciidanka laga saaray iyo nin xabsi maxkamad looga yeeray weli kuma jiro weli waxaan rabnaa iyaguna inaan u caqli celino xeryahoodii ha ku noqdeen iyo meeshay ka tirsanaayeen inta wakhtigu wakhti yahay askari dowladda u tirsan oo muxuu ahaay ka tirsan oo mishaar ka qaato oo raashiin ka qaato oo maxaanka horaa rasaastii dowladda ay soo diibtay wata oo shabaab in lagula diriro loogu talagalay dadka inuu ku rido ma laga ogolaanayo sideedaba dadka in uu ku rido haddii uu dowladan ka socdaa leeyahay iyo haddii uu sidayda kalan shacabaan ah uu leeyahaba qofka soomaaliga ee karaamada leh qof loo ogol yahay inuu xabad ku rido ma jiro ninkii dambilo ah oo dadka ayna ka ammaan heli karin ka noolaa karin oo maxaanku rahda ama tuuganimo ha ku jiro ama qaabdarro kale ha ku jire waa lala diriraa la dhaafi maayo laakiin ama nin meel taaganoo aniga waxay ila tahay fikir aqab ama mid meel taaganoo warwax wanaaggan ha la wado xumaanta ha la joojiyo rafaadka ha la dhaafo dadka ha loo turo dhahaayo ay tahay in xabad lagu ridahay lama ogolaa karo wiilasha ciidamada qalabka sida ka tirsan saacadaad haysatiin aan leenahay maantaan la sugaayay meeshaan inaan soo istaago oo aan halkan ka sheego oo walaal iyo waalid dadkaan meesha joogo dadka ciidamada kala furfuraayo ee maxaanku irahdaa sida qaabka daran uu adeegsanayo ciidanka dowladda federaalka awaamirta dowladda federaalka ay meesha ku joogaan dowladda koonfur galbeed ciidankeeday leedahay amnigeeday leedahay hay-adaheeday leedahay inta ciidanaa noo joogo oo yiraa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shabaabay u joogaan inay maalintay ku abboonaato degaankaana ay ka difaacaan maalintai ku abboonaato la dhaqaaqaana ay dhinaca ka gaaro dowladda koonfur galbeed oo soo tabaraysanaysay ciidan booliisa oo federaalku leeyaha lagu kabay si ay maxaanku irahdaay ay ula shaqeeyaan intaas ayada keligeedna maaha dowladahan hirshabeellaa sida ah galmudugaa sida ah booliiska federaalka meelo badan oo joogaa intii dowlad goboleedku booliis ku filan oo ardhigeeda wax ay ka helayso laakiin macnaheedu taas weli ma aha inay maxaanku irahdaa dadka dadka inay dilaan inay haraas gareeyaan inay qashqashaadaan inay maxaanku irahdaa waxayaan marna ma aha annagu ma ogol raallika ma ihi wixii dulqaada iyo waane iyo caqli celin iyo celcelis iyo waa meeshooda odayaasha taa waxaan rabnaa wiilashaas wiilkii galabta ama cawada hooyda xeradiisii u hoydo wax dembi ah loo raacaan leh
waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay furitaanka shirka siyaasiyiinta koonfur galbeed oo maanta baydhabo ka furmay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay guulo ka gaaray dagaalka al-shabaab iyagoo gacanta ku dhigay saddex degmo oo muhiim ah abuukar dayax ayaa warbixintan ku eegaya
howlgalkii la magac baxay baraarug bulsho ee dabayaaqadii sanadkii tegay ee laba kun laba-iyo labaatan looga dhawaaqay magaalo xeebeedka cadale ayaa geedigiisu ku furtay degmada qadiimka ah ee ceeldheer ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada ceeldheer ayaa tilmaamaya in haatan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay gebi ahaanba si buuxda ula wareegeen degmada islamarkaana ay howlgal miina baarisa ka wadaan gudaha degmada iyo bannaankeeda haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda degmadan qadiimka ah ee ceeldheer ceeldheer waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka galgaduud waxayna dhacdaa dhinaca waqooyi bari ee gobolka waxa ay magaalada muqdisho u jirtaa boqol toddobaatan iyo sideed mayl oo u dhigantaa laba boqol sideetan iyo toddoba kilomiter degmadan oo caan ku ah wax soo saarka badda iyo beriga waxaa hoos yimaada deegaanada kale ah galcad masagawaa cows weyne budbud maray suuley shadoor halcaduur waniile iyo deegaano kale taariikhyahanadu waxa ay sheegaan in degmadan markii ugu horreysay la degay kun iyo sagaal boqol iyo soddomeeyadii waxaana ay degmo buuxda loo aqoonsaday kadib xornimadii soomaaliya dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ku dhowaad shan iyo toban sano oo ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ceeldheer hadda waxa ay kusoo noqotay gacanta dowladda waxaana dadka degmadani ay toos u hoostegi doonaan nidaam dowladeed muddo dheer kadib si lamida deegaanada kale ee afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey galay gacanta dowladda waxaa ka mid a deegaanka galcad iyo degmada xaradheere ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa ka warbixiyey qaabka dowladdu ay ula wareegtay maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaahay mahaddiisa ah in si nabad ah lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay ka soo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hoogga iyo ba'a sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in la wareegitaanka degmooyinka iyo deegaanadani ay galmudug uga dhigan tahay waxweyn guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aada ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacala u celino ilaahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeyno ku bogaadino isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba gugol weyn baan gaarnay ilaahay baa gugol weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiin oo waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkanaga ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen
bilowgii howlgalkan waxa uu u muuqday mid aan saameyn badan lahayn sidoo kalena suuragal ka dhigi karin in ay gacanta dowladda ku soo noqdaan degmooyin iyo deegaano muddo fog ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab laakiin howlgalka ayaa hadda u muuqda mid isku sii xiraya magaalada muqdisho iyo gobolka mudug abuukardayax warbaahinta dalsan waryahayga abuukar dayax aada buu u mahadsan yahay wasaaradda amniga galmudug ayaa soo saartay amaro lagu joojinayo isticmaalka wadooyinka soo gala magaalada dhuusamareeb waryahayga mawliid macalin xasan ayaa warkan kasoo diray dhuusamareeb wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cali baashe cabdulaahi cigaal oo shir jaraad ku qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey qaar kamid a wadooyinka soo gala magaalada dhuusamareeb oo maristooda la mamnuucay wasiirka ayaa sidoo kale shirkiisa jaraad uga hadlay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee looga xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka galmudug sidaad la socotaan dowladda galmudug waxay dagaal kula jirtaa ururada iyo dadka nabadda diidan ee argixisada ah ee sidaa la socotaan ee waxaan ku howlanahay oon kusii jeednaa dagaalkaas oo muddo aanu ku howlanayn insha allahu tacaala aan rajaynayno inaan soo afjarno dhowaan ee maanta shirkan jaraa'id oo halkan aan ku qabanayno waxaan jecelnahay inaan kasoo saarno awaamiir la xiriirta amniga wadooyinka ee kuwaas oo aan jecelnahay inaan ku xaqiijino ee amniga caasimadda ama dhammaan deegaanada ku xeeran ee aagaga dagaaladu ay ka socdaan sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha koowaad laba kun labaatan iyo saddex wasaaradda amnigu waxay amraysaa in la xiray dhammaan wadooyinka ka yimaada dhanka koonfur bari ee caasimadda galmudug ilaa amar dambe sida wadada aada ama ka timaada ceel buur ee wadada ceel cali iyo gunsar waxaa dhammaan la farayaa gaadiidleyda mara wadooyinkaas in ay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda amniga waxaa la farayaa hay-adaha amniga ee caasimadda u xil saaran in ay dhaqangeliyaan waajibaadkooda amniga ee sidoo kale waxaa laga codsanayaa dhammaan bulshada caasimadda iyo nawaaxigeeda ama guud ahaan gobolka galgaduud waxaa laga codsanayaa inay ka qayb noqdaan sugista amniga lana shaqeeyaan hay-adaha amniga wixii ciidamada amniga ee galmudug kuwa muuqda iyo kuwaan muuqan waxaan faraynaa inay kasoo warbixiyaan waxna ka qabtaan cid kasta oo wadooyinka laisla ogol yahay ka hor timaada sidaas daraaddeed mar hore iyo mar dambaba laga bilaabo maanta oo aan saxiixna wasaaraddu amniga warqadaas wareegtadaa kasoo baxday way hirgashay ciidamaduna amar bay u qabaan inay fuliyaan sidaa la socotaan howlgalkii wuxuu marayaa heer gebagaba ah inta badanna nimankii meelaha ay ku jireen oo wax yaroo kooban ahayd waxaan rajaynaynaa inaan soo afjarno dhowaan sida ugu dhaqsiyaha badan waa waana laga hadli doonaa madaxdii ugu sarreysay ee maamulka galmudug oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo kuwii heer federaal intaba waxay ku maqan yihiin howlgalkaas waxaa naga caawinaya howlgalkaas ciidamada federaalka soomaaliya iyo saaxiibada soomaaliya ee la dagaalanka argixisada sidoo kale ciidamada soo majeesiyaasha ee galmudug waxaan ugu hambalyeynayaa geesnimada ay muujiyeen meelaha ay xoreeyeen iyo siday diyaarka ugu yihiin inay wax ka qabtaan soon afjaraan nimanka nabadiidka ah dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya dowladda federaalka ee soomaaliya ee muddooyinkii dambe ku howlanaay xoreynta degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyadoo haatan laga xoreeyey qaar ka mid ah deegaanada galmudug waryahayga mawliid aada buu u mahadsan yahay guud ahaan warka habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel